Bangiga IBS Bank waliba isu ku mid ayaa bangiyada Kyalanahana ku mid eh degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya walibana isu ku mid ayaa bangiyada fursado inkafaaylasiyawa ganacsatada shalga diisanga sigaare ganacsatada haddaha korayta taas oo lansamayo fursado maalgelineed oo shalga diisanga sigaare markiinan ku hadala bangiga IBS Bank yaa waliba isu maalgelin siiyaya ganacsatada yaryar haanaas oo ka taageerayanga sidiyo an hel lahaayanga beesa maalgelineed oo yo ka bilowdan ganacsasho maxamed xuseen cabdiraxmaan madaxa maalgelinta koonfur galbeed soomaaliya bangiga IBS Bank qaybtisa magaalada baydhabo ousan warmi warbaahinta radio arladi yaa waliba usa ku hadalaya fursado iyo siyaanga ganacsatada yaryar iyo marka hore shuruudo iyo weli walyaabo markaasaya lunku baahanya
waxyaabaha ankuma muhiimsan oo deento biyowshe maadaama dhowr fees deentan shal qaadan oo dadka dhexdhexaadka ee dadka yarka bilaawka ee iyo dadka kambaniyada waweynka eeba shal qaadan waxyaabaha anka muhiimsan qofku inuusa account bangiga keley inuusu baasaboorshe ama dhalashadiisa ama dukumenti inuusu lakooyo account lanfur kadib inuusu deentiisu hadalbado qoba deento maylaraabe deenti yar isku eta inay walaahiba shan kun ku hoosay inay qof shaqsi ah hal qof damiin ay ku nagdo kor walaahi ku badan inay maylaraahay rahaanshe iyo gurushe iyo isu dhakado kor hob isu owoodo hob isu meel balaaw isu leeyaan inay bangiga may diyaarangay inuusa kaalmay bees macquulsan oo isuuna lafeeray naftiis qofka deen maylaraahay naftiis bangiga la taliya la talinga ansuubiye qofka sidiisu wal hansaarada lahay ma ansuubiye bangiga traininga siye maylaraahay la talin badanga la siye inuusu lankaas walna la maalgeliye walaa isla maalgeliyna bangigana faa'ideyntilaka ilaahay askunago isuuna faa'ido bangiga badana kula taliya tala faylasiyaha meeluusu meelas geliy kor walausu ambaahanya bangiga kula taliya waana deegna siya waa dhalinyaro badana ka faa'idi oo deegaankan roogan oo la wareysado kor naftarsho maalgelin lansuubiyay geeka goobo ganacsi leh oo markii afaraad iyo markii shanaad eta deen ku qaada lahaayeen bangigan marka deegaanka koonfur galbeed waa eedan aninka dhow ay naftaan unayna eeda may laraa bulshada in la shaqeeyaan yoon in la shaqeeyaan insha allah waliba jire dhalinyaro badan oo ku nool magaalada baydhabo oo ku faa'iidaysadeenga maalgelinta iyo fursado iyo biyaasi bangiga taas oona ku helanga beesa iyo ka bilowdanga ganacsasho yogoona jiranga dhalinyaro heliye barnaamijka lankasawa qardul xasan kaas oo ah deen oo markaasi kor saaran lahayna aana ku mid eh dhalinyarada fursado ganacsi ee ku heliyay bangiga yaana xarumoosha ka booqdi si aana walbadan unka ogaada heerkii rooga ganacsasho iyo maalgelinta lan sameeye
bangigan may waaye muddo oo lama biyaha jacmal eh iyo maalgelinayn suubi maasha allah may waaye beesidii kuli qarashaadka waa inuu afdaayna sifayn isku dhiibni nololaan iyo nolol maalmeedkaana meel yaraay sifayn lii aan ka dibiraani alxamdulilah haddii kamay waaye dad shaqaysadahayo oo diintilikalahayn isu guday meel yaraay mustaqbalsho iyo horumar iyo micnaha yani eediid inka fikraayaneena maasha allah bangi i b s eedeedan kama hadnagaan sidaas bulshada markastaba meel yaraay aan horumaryahaayo oo yani ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka meel yaraay ganacsi oon kaabahay eedeedan kama hasantiyansan laana assalaamu calaykum ibs meel baan samay tahay meel eraay ganacsiga aniga admeena meel waaye raashinka gadaan bagaasha gadaan marka waxyaalahaas intii bagaashkaas la imaalgeli marka eedeydan waa meel ka faa'iidi wala hadda gadaas halay lamayn ku taawdo oo bagaashka kale ka imaalgeli mayba kamid ah aan boorooyinkan kamid ah aburki saliid iyo mayba kamid ah meel baastooyin kamid ah waxyaalahaas ada kulli waliba oo qutul daruuri oo ama bulshada madas baahanta wala imaalgeli un hesheyle un walaagan dharlay gadaan dharkan imaalgeli marka lacago kaashi ee nasiyaan unin adeegadaan xamaran ka diradaan marka un walawna gadaan dharka layo dharkan imaalgeliyo shaksiyan anahta maba qaabkan wala ANC qaabkan MBI ka ganacsana qaabkan wala MBI na mayba ee in sheegada matalan atiyo maalgelinta markiyo kun dollar ama shan bool dollar ama salam kun dollar biyan qaabka wala nin qiimeen qaab unu ka ganacsano marka bilaa bilaa ka diiban ha eedeeda nan faylat
intaasaya kuriyadda waliba jarana dhalinyaraha badan oo markaasay xirfadooyin leh oo xilligan baan ini maalgelin lan sameeya ee kanola magaalada baydhabo iyagoona markaasi jaran ah dhallinyaraha badan oo ah kubaayta dugsiyada sar iyo weliba jaamacado haanas oo iyoona markaasaya ambaahan in iyo markaasaya deegaansho iyo ku faa'iidaysadana waana iyo faa'iidayaan bulshadiio taasayayo umbaahayin in laka taagera barnaamijyada fursado ee dhallinyarada markaasaya laka hormariyowa